inkasta oo madaxweynihii hore ee puntland cabdiweli cali gaas uu hormuud u ahaa madaxdii maamul goboleedyada ee xiriirka u jiray dowlada federaalk soomaaliya kol hore ayay dad badan isweydiinayaan isbedelka ka dhacay deegaanada puntland iyo sida uu noqon karo xiriirka ka dhexayn doono maamulka cusub iyo dowlada federaalk soomaaliya xuseen maxamed maxamed gaagaale oo hore uga tirsanaa baarlamaanka soomaaliya ayaa v o a la wadaagay aragtidii ku aadan waxa iska bedeli karo xiriirka labada dhinac ma islihi horta aniga waa khilaaf ayuu ku degdegayaa ismelihi laakiin wuxuu isku dayayaa inuu wax badan saxo saan isleeyahay aragtidayda ama sida aan u aqaanaba inuu isku xiro ummadda soomaaliyeed ee dhibka maanta ku jirta sidii looga saari lahaa runtii waxaan isleeyahay federaalkana waa la shaqayn karaa oo nin aad ula shaqayn doona inuu yahaan u malaynaya oo maaragtay wixii ay ka caawin karo oo ka caawiyo dowladda dhexe soomaalidana waa dadka ay hadda oo aan dhihi karo shakhsiyaadka la aaminsan yahay inay dhibaatada soomaaliya inay wax ka qaban karaan ku jira waxay ila tahay meesha laba golayaasha golaha maamulada ay ka jiri lahaayeen in hal gole dowladda federaalka iyo iyo maamul goboleedyaduba wada noqon doonaan si looga saaro soomaalida hadda dhibka ay ku jirto hal dariiq la wada qaadi doono sida aniga ay muuqata aragtidayda rajadan ka qabana taas waay gudoomiyaha ururka haweenka qaranka soomaaliya batuulo sheekh axmed gaballe oo aada u ammaantay doorashadii ka dhacday puntland shalay ayaa dhinaca kale kula talisay madaxweyne siciid cabdulaahi dani in xukuumadda uu soo dhisi doono ay boqolkiiba sagaashan noqdaan haween si dumarka ay siyaasadda door muhiim ah ugu yeeshaan maadaama lixdan iyo lixda xildhibaan ee ku jira puntland ay ku jirto oo keliya hal haweeney taana ay muujinayso sida ay sheegtay in la hareer maray saamiga ay dumarka ku lahaayeen baarlamaanka puntland waxaan kula talinaynaa madaxweynaha anagoo aad iyo aad u soo dhaweynayna haddii aan nahay haweenka soomaaliyeed ee madaxweyne siciid cabdulaahi deni oo aan ugu hambalyaynayno guusha uu ka gaaray doorashadii shalay ka dhacday puntland iyo hanashada kursiga madaxweynenimada waxaan ka codsanaynaa ama aan maaragtay u sii hormarinaynaa inuu ku darsado qorshaha shaqadiisa haddii ilaahay raalli ka noqdo kana dhigo qodobka koowaad xukuumadda uu soo dhisi doono biidni illaahi ilkariim in dhammaantood uu gabdho ka dhigo waayo baarlamaanka puntland lixdan iyo lix xubnood ayuu ka kooban yahay hal gabar ah bisaa lagu soo daray lixdan iyo shanta kale waa rag sidaa awgeed xukuumaddu waa inay noqotaa boqolkiiba sagaashan gabdho iyo hal rag waa inay noqotaa taasaa waxaa ku imaan kara cadaaladda waxaa ku imaan kara wada shaqaynta waxaa ku imaan kara inaysan dib puntland maaragtay aysan ka gaabinin waajibaadkii ka saarnaa ilaalinta xaquuqda gabdhaha gaashaanla sare cabdulaahi gaafaa kaarshe oo ka mid ah saraakiishii hore ee ciidamada soomaaliya ayaa isagu qaba in madaxweynaha cusub uu mudnaanta siiyo arrimaha amniga gobolka waxaan malaynayaa qodob baa hor yaal ciidamada halkaa jooga waa kala daadsan yihiin mudane madaxweyne waxaan leeyahay iyadoo aysan amar ahayn ciidamada maantay gacanta ku qabo gacanta ciidamada ku qabo sida puntland doorashadu uga dhacday oo kale inta islaynta iska daayaan puntland ha ku daydeen baan leeyahay doorasho heer caalamiya oo aan dagaal ka dhicin oo aan xabad loo ogolayn waa in ay gobolada kale ee soomaaliya ka dhacdo tusaalena weynay u noqoto puntland soomaaliyay rabtaa soomaaliyana puntland bay rabtaa hambaliyo doorashadaasay u dhacday kala dambayntii ismaqalkii waxaa keenay aqoonta labaatan jirsatay ee maamulka oo labaatan jirsaday warsan xasan xagar oo ka tirsan bulshada rayidka ayaa sheegtay in madaxweynaha cusub looga baahan yahay in uu la yimaado siyaasad furfuran iyo waxqabad dhab ah oo ka hirgela guud ahaan geyga soomaaliya kuna salaysan isbedel ka dhacay madaxweyne la bedelo iyo madaxweyne yimaada micno weyn ma suubiso waxaa wax suubiya inuu madaxweyne tago madaxweynaha yimaadana uu qabto waxqabad dhab ah la yimaado siyaasad uu dariskiisa kula macaamilo dowladaha ayaan dariska nahay dowladda dhexe ee soomaaliya inaad kulli kula macaamishid inaad suubisid waxqabad dhab ah oo aad puntland aya noqon meel waa la isbedelaa la yimaadaa la kala tagaa inay noqon maanta waxaan u malaynayaa oo aan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaad wax badan ka qaban doonti puntland haddaba maxaa hor yaala madaxweynaha cusub ee puntland waa kan maxamed cabdulaahi cigaal oo ka mid ah aqoon-yahanada soomaaliyeed ee ku sugan magaalada muqdisho kana hadlaya fikirkiisa dhibaatooyin fara badan baa horyaala oo ay qaarkood yihiin kuwa iska dabiiciya qaarna ay xukuumadihii ka horreeyey ee uga tageen waxaa muuqata ama aan maqlayna in badan shaqaalaha mushaaradkooda ciidamada dhibaatooyin fara badan oo ka jira waxaan maqlaynay puntland iyo dowladda dhexe xiriirka u dhexeeya waxyaabahaas oo dhan ayaa madaxweynaha horyaalla oo loo baahan yahay inuu si wanaagsan uga soo fajignaado ugana soo dhalaalo puntland waxay caan ku tahay magacna ku leedahay inay tahay hooyadii qaranka oo federaalka ay xoog uga ciyaartay sanadkii lasoo dhaafay kii ku-xigay xoogaha way gaabinaysay soomaaliya ma kala maaranto waxaan leenahay madaxweyne deni ma ahan inaad puntland keliya madaxweyne u tahay waxaad madaxweyne u tahay ummadda soomaaliyeed oo dhan baad gobolkaas uga tahay marka waa inaad u garataa kan raaskan booni jooga iyo kan raas casiir jooga inay ku wada daawanayaan ku wada sugayaan waxaan aad iyo aad ugu talinayaa inaad soo dhawayso xiriirka federaalka iyo kan puntland iyo kuwa gobolada kaleba inaad isku soo dhawayso si kastoo ay tahay wafdi ballaaran oo dowladda federaalka ka socda ayaa shalay gaaray magaalada garoowe saacado kadib doorashada waxaana booqashada wafdiga loo arkaa in ay tusaale u tahay marxaladda cusub ee uu geli karo xiriirka labada dhinac maadaama madaxweynihii hore oo uu khilaaf kala dhexeeyey dowladda dhexe ee federaalka soomaaliya uu meesha ka baxay seynab abukar maxamed v o a muqdisho